بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسي تضباط كتاب كلمة الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه wuxuu darsiganu ka bilaabmaya qowlka musanifku leeyahay alafcaal intaynaan darsiga bilaabin marka waxaynu yar ishaan lahay nusakdu way kala duwan tahay oo maaragtay nusakda qaarkood baa laga yaaba hadalkan akhriyay wax ka siyaadsan inuu ku qoran yahay anigu tanun baan kolley ictimaaday sheekh xasan macali daawuud uu taxqiijiyey markaa waad ishaari kartaan haddii wax maaragtay ziyaada ay jirto waxaa laygu baraarujiyey takhsiiskii oo kale markii uu inoo soo sheegay inuu mutasil iyo munfasil u kala qaybsamay mutasilkii markuu dhammaaday aniga nuskadaydu munfasilka tacriifkiisii may raacin laakiin aqsaamtiisii uun takhsiisu lkitaab bilkitaab takhsiisu lkitaab bisunna ayuun bay nuskadaydu raacinaysaa nusakda qaarkoodna tacriif bay raacisay oo almunfasilu takhsiisu axad daliileyn bilaakhar saas ma ahayn laba daliil in midkood la khasiso oo ku kale uu mukhasis noqdo ayaa markaa ku qoran kolleyda waa iska waadix weeyi yani daliil caamaa soo arooraya daliil kale oo jumladii caamkaa hoos gelaysay qeyb kamida xukunkii xukun ka gadisan u sheegayaana wuu soo arooraya daliilkaa kale de markaa anwaacdaasuu noqonaya kitaab iyo kitaab kitaab iyo sunne kitaab iyo qiyaas sunne iyo qiyaas intaba way noqon karaysaa marka halkaa laga bilaabo uu leeyahay wayajuusu takhsiisu lkitaabi bilkitaab halkaasay ka bilaabmayaan kuwii munfasilka ahaa alafcaal halkan waxaa lagaga warramaya waxaa lagaga warramayaa afcaashii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam xukunka laga qaadanaya muxuu noqonaya aqwaashiisii hadduu amar yahay waynu soo aragnay hadduu nahi yahayna waynu soo aragnay ficilkii haddaba nebiga calayhi الsalaatu wasalaam isagu muxuu faa'iideeye wuxuu uhi ficlu saaxibi الshariicati shareecada saaxibkeedii yani shareecadan ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dhiibay saaxibuhaa waxaa loo jeeda waa rasuulkii calayhi الsalaatu wasalaam waxaana saaxibkii shareecada looga dhigay de isagaa ilaahay usoo dhiibay o isagaa waday shareecada saaxibkeedii oo nebiga ah calayhi salaatu wasalaam ficilka uu la yimaado laa yakhlu ka madhnaan maayo ima an yakuuna calaa wajhi اlqurbati waaaca inuu noqdo mid uu nebigu u samaynayo qaab ugu dhowaansho ilaahay ugu dhowaanayo ilahay uu ku adeecayo cibaado ahaan inuu u sameeyo aw laa yakuun iyo inaanu cibaado ahaan ahayn fain kaana calaa wajhi اlqurbati waaaca haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam qaab qurbo iyo daaco uu u sameeyey yacni waxaynu haynaa qariino sheegaysa ama calaamad ina tusinaysa rasuulku falkan uu sameeyey inuu ku cibaadaysanayey fain dalla daliilu cala alikhtisaasi bihi haddii haddaba daliil uu sheego cibaadadan inuu isagu la gaar yahay yuxmalu cala alikhtisaas yuxmal baa aniga nuskhada i dabdisan waa si bannaan yuxmaluna waa caadiyo mar haddii ficlu shardigii fain dalla ficil maadi iska yahay waa xasan in markaa la rafciyo yuxmalu cala alikhtisaasi waxaa lagu xambaari inuu isagu u gaar yahay nebigiis alayhi salatu slam ficil buu sameeyey ficilkii calaamad baynu u haynaa tusinaysa inuu cibaado yahay oon waxani wuxuu rasuulku caado ahaan isaga sameeyey aanu ahayn idan waa cibaado haddana calaamad labaad baa inooga muuqatay ama daliil labaad baynu haynaayo isna sheegaya in cibaadadani ay rasuulka u gaar tahay calayhi salaatu wasalaam kaga dayan mayna marka yuxmalu marka waxaa lagu xambaari cala alikhtisaas inay isaga u gaar tahayoo dadku kaga dayan maayaan sida dumarkii uu afarta ka badiyey wisaalkii uu maaragtay soonka sameeyey xidhiidhiyey aan waxba udhexaysiinin waxyaalahaasoo dhan dee soonkii xidhiidhintan uu xidhiidhinayo wixii waa soonoo dee soonkii cibaado mooyaane rasuulka calayhi salaatu wasalaam caado kamuu ahayn isaga iyo saxaabaduba cibaad ahaan bay soonka u sameynayeenoo taasi iyadu waa arrin qaciya wey haddana wuu xidhiidhiye xidhiidhintii miyaa lagaga dayanayaayo ma isagiibaaba ina yidhi ana lastu kaayatikum isku mid ma nihin ee idinku waxa wey xidhiidhinta iska joojiye waan idinka nahiyey idan calaamad baynu haynaa sheegaysa in arrintani nabiga calayhi salatu salam ay u gaartay ama daliil isagiiba markaa ay u gaar noqonaysa wain lam yadulla haddii aan daliiloo hayn inuu rasuulka cibaadadan ay u gaar tahay sheegaya laa yakhtasu bihi laa yakhtasu bihi waa la rafcin oo iska caadi laa yakhtasa haddii la jawaab shardiga laga dhigana iyadana waa caadi laa yakhtasu bihi kuma gaar noqonaya markaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam eh لأn اllaha taعaalى ilaahay waxa qaale wuxuu yidhi laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaaday fii rasuuli الlahi rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam uswatun cid aad markaa ku dayataan oo aad qudwo iyo ka dhigataan markaa tusaale tusaalahaasoo ama qudwadaasoo xasanatun wanaagsan haddaba mar haddii aan daliil lahaynin sheegaya in rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam arrintani u gaar tahay ee lahayo daliil sheegaya in lagaga dayan karo ama aan waxba lahaynin labada xaalaba ficilkaasi ummaddiina cibaado wuu u noqonayaayo dee iyaynaan helinba daliil gaarahoo ina yidhi rasuulka kaga dayda waxa weeyaan ficilkan kaga dayda eh waxaynu haynaa daliil caamahoo sheegaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam in lagu dayanayo marka daliilkaa caamka ah ee rasuulka ilaahay in uswo iyo qudwo inoo yahay sheegaya ayaa markaa meeshan loo daliishan laqad kaana lakum fii rasul lah swatun xasana khabar ha ahaatee haddana waa fii macna alamri waa khabarun uriida bihi alamru wey waa khabar loola jeedo yani sidaa yeela rasuulka wax qof aad ku dayataan baa yuu idiin yahay keliya uun ma ah oo yani war ahaanu ee waa ku dayda nebiga calayhi الsalaatu wasalaam marka mar haddii ay sidaa tahay halkaasuu hoos imanaya waxay daba su-aashu noqonaysaa aynu ku dayannae ma waajib buu inagu yahoo waajibnimaynu niyoonnaa ma sunnuu inoo yahoo sunnanimo ayaynu niyoonnaa maxaynu niyoonaynaa camalkan cibaadadii aynu rasuulka ka dayanayno fa yuxmalu waxaa lagu xambaari cala alwujuubi waajibnimo inuu falkaasi waajib inagu yahayba cinda bacdi asxaabina culammada maaragtay usuulka ama shaaficiyadaba qaarkood sida ay qabaan oo mar haddii layna amray inaynu rasuulka ku dayanno oo aayaddani ay tahay khabar bimacna alamri rasuulkiina falkan uu sameeyey cibaado ahaanna u sameeyey oo ay noo caddahay inuu cibaado ahaan u sameeyey wax isagii inay u gaar tahay sheegayaana aanu jirin amarkii ku dayda rasuulka ah ayuu soo hoosgelay wa min asxaabina waxaa kaloo ka mid ah asxaabta ayadii man qaala cid tidhi yuxmalu cala anadbi mayanee waxa lagu xambaari sunnanimo maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu sameeyey waxaa cibaad ahaanna u sameeyey innagiina inuu cibaado inoo yahay baynu garannay inuu cibaado inoo yahay ayaynu garannay waxaynu markaa isweydiinay cibaadadani ma waajib bay inagu tahay mise sunne darajada hoose waa sunanimadii iyada markaa waa la hubaa horta inuu gaadhsiisan tahay cibaadadani heerkii sunanimada inay gaadhsiisan tahay waa la hubaaye ma dhaafsiisan tahay oo ilaa heer waajib ma sii gaadhsiisan tahay mise ma sii gaadhsiisna weeyaan uun muranku marka intaa la hubo un baynu ku ekaanaynaaba iyaguna yidhaahdeen tan kale waajibnimo in loo sii gudbo daliil gaara ayay u baahantay wa minhum culammadii waxaa ka mid ah man qaala mid yidhi mayana yutawaqafu fiihi waa laga tawaqufaya waa laga joogsanaya waa sunana lama odhanayo waa waajibna lama odhanayo lakiin labada mid uun weeye wixii waa cibaado waa sharci ama sunnu inoo yahay ama waajib laakiin in labada mid ahaan si gaara loo cayimo oo la yidhahdo waa kaa maya cibaado walba in daliil gaara loo raadiyay noqon fal kasta uu nebigu sameeyey in qaraa-in iyo calaamada la raadiyo deetana dhinacii lays yidhahdo xaggaasuu u badan yahay uu la raaciyo mooyaane qaacido guud ma bixin karayno oo ah falkaa nebiga ee cibaad ahaan uu sameeyey innagana kudayashadiisa laynaga doonayaa waajib buu inagu yahay iyo sunnuu inoo yahay midna qaacido laga dhigi maayo bay qoladaasina iyaguna yidhaahdeen taasi markaa waa wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qaab cibaado ahaan u sameeyey wa in kaana falkan uu nebigu samaynaya hadduu yahay calaa wajhin qaab miduu u sameeyey hayri wajhi اlqurbati waaaca aan ahayn qaab ay ka muuqato inuu rasuulku la doonayo ficilkan inuu ilaahay ugu dhowaado oo daaco iyo cibaado inuu ficilkani ka ahaa calaamad tusinaysaa kii aanay jirine waxa weeye nebigu alayh sala slam inuu caado ahaanun u sameeyey u muuqda sida maaragtay dharkii uu xidhanaya noocii u ahaa iyo kabihii uu xidhanaya noocay ahaayeen iyo waxa weeye cuntadii uu cunayay wixii uu jeclaa iyo wixii lamidka ahaa ee dee bani aadamka kaleba uu markaa iska samayn jiray ee bani aadamku ama muslim ha ahaado ama gaal ha noqdee kollayba dee inuu markaa qaab u sameeyaa ay lagama maarmaan tahay fa yuxmalu waxaa lagu xambaari cala alibaaxati horta falkaas inuu inoo bannaan yahay oo bannayn nebigu uu bannaynaya ficilkan wuu seexday idan hurdadii waa wax inoo mubaax ah waxbuu cunay cuntadii waa inoo mubaax waxbuu xidhay waa mubaax qaabkaa u xidhay waa mubaax saasaa markaa lagu xambaari wixii aanay ka muuqanin cibaadanimo isagana mubaax bay u ahayd inagana mubaax iyo ibaaxa ayuunbaa inoogu suganoo falkaa nebiga waxaynu ka deliishan ibaaxa keliya ayaynu ka deliishanaynaa loo laga deliishan maayo sunanimo oo maalan timihii oo kale in lala baxo ama qofka uu khufaynkii xidho ama hal uu maaragtay samaysto uu fuulo ama uu dameer maaragtay waxa weeyaan fuulo waxaasoo dhammi ibaaxa unbaa laga qaadan eh laga qaadan maayo sunanimo laga qaadan maayo haddana culamadu waxay yidhaahdaan qofkii jacayl uu nebiga u qabo calayhi salaatu wasalaam isku daya inuu had iyo jeer isku ekeysiiyo sidii uu maqlay inuu nebigu mar sameeyeyba isaguna sameeya jacaylkaa uu nebiga jecel yahay calayhi salaatu wasalaam baa dee uu ilaahay agtiisa wax weyn ka ah laakiin falkani daatadiisa daata ahaantiisu waxba isagu wax xukunaho ku tacalluqayaa ma jiro oo aan ibaaxo ahayn yani istiwaa darafayn inaad la timaado iyo inaad ka tagto waa isku mid wa iqraaru saaxibi shariicati cala alqowl qiraalka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qowl qof u qiro aqarahu calayhi yani kuma inkirin wey wa iqraaru saaxibi shariicati nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ku inkiri waayo oo uu qofkii uga aamuso cala alqowli warkii uu yidhi qof baa hadal yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kumuu inkirin huwa qowlu saaxibi shariicati ay huwa ka qowli saaxibi shariicati hadalkaasi waa sidiioo saaxiibu shariicahoo nebigii uu yidhi uun waa oraahdii nebigo kalun bay noqonaysaa qof baa hadal yidhi hadalkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma u inkirin waxaa laga soo qaadaya inuu isagu hadalkaa yidhi amar hadduu amar yahay iyo hadduu nahyi yahay iyo hadduu qowl kale oo ibaaxo faa'iideynaya ama taxriim faa'iideynaya noqdaba ama karaaha faa'iideynaya qowlkaa uu qofka saxaabiga ee nebiga la joogaa uu ku hadlay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam aanu ku inkirin ee uu waxa weeyaan iqraariyey waxaa laga soo qaadayaa sidii qowl nebigu yidhi qaabkii loola tacaamuli lahaa ayuunbaa loola tacaamulaya maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu macsuum ka yahay inuu cid gaf iyo khalad oo markaa waxa weye ugu qiro wa iqraaruhu cala alficli qofkiioo uu ficilkii u qiro oo uu yani ku inkiri waayaana ka ficlihi sidii ficil nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayuunbuu noqonaya dee ficilkii nebiga axkaamtiisana waad soo baratay وما فعل في وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه وما فعل وحي لفلي في وقته وقت النبي اللي سميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير مجلسه ميل آنو جوغين لو سميه ميل آن مجلس كيسا أهين وعلم به لكنه أغادو وركو سو غاري ولم ينكره أو قراء آنو إنكرين فحكمه كاسي وحو لا حكم ياهي اون حكم ما مد حكم كيو فعل في مجلسي ميل نبي جوغ لو سمي marka wixii meel aanu nabigu joogin lagu sameeyay kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam xaadisadii iyo dhacdadii soo gaadhay haddana aanu waxba ka odhanin ee uu inkiray cafwan uu qiray oo aanu inkirini waxay la mid tahay uun kaa aynu hadda ka soo baxnay ee ahaa waxaa nabiga agtiisa lagu sameeyey aanu inkirin waxaa markaa qaydkaa wacalima bihi ku baxaya wixii nabiga calayhi salaatu wasalaam la sameeyey waktigiisii laakiin aynaan hayn daliil sheegaya inuu ogaaday daliil sheegaya inuu ogaaday kaa isaga maxaa laga yeelayaa waa maxalu khilaaf waanu inoogu iman doonaa kutubta dambe insha allahu tacala tafaasiil badan baa inoo iman doonta isaga laftiisa lakiin waxaa loo badan yahay mar haddii waktigii nebiga ay tahay arrintu dee waxyigaaba sheegi lahaayo mar haddii aan waxyi yimid oo ilaahay baa og oo mualic oo ogsoon wixii kownka ka dhacayo o dham marka iyadoo waktigii waxyiga ay tahay wixii saxaabada qaarkood ay sameeyeen nebigana aan waxyi ku soo degin inkiraya iyada lafteeduna in markaa ay iska noqonayso markaa ficil markaa mubaax ah oo iska banaan ayaa markaa iyadana ay culammadu u badan yihin wa ama nask halkaa waxaynu uga baxaynaa axkaamtii afcaasha waxaynu u gudbaynaa naskigii famacnaahu macnihiisu naskiga luqatan alizaalatu waa tirid yuqaalu waxaa la idhaha nasakhat ishamsu dila qoraxdii iyaa harhkii baabi'isay marka waa baabi'in iyo tirid wey idaa azaalatu wey warafacatu idaa azaalatu markay zuuliso warafacatu ay baabi'iso meeshii ka qaado ay rafciso waa xaggii luqa ahaan wey naskigu luqa ahaan saasuu yahay wa qiila waxaa la yidhi macnaahu naqlu maya waa guurin naskigu luqa ahaan waa guurin min qowlihim waxaa laga keenay hadalka ay dadkii odhanayaan nasaktu maa fii aw nasakhta maa fii hada alkitaabi kitaabkan wixii ku qornaa waad guurisay idaa naqaltahu waa markii aad guurisood meel kale ku qorto kitaabkan waxbaa ku qornaa warqa xaash kaleo cad markii aad soo qaado ood hadalka ku qorto waxaa lagu odhanayaa kitaabkii waad naskhisay baa lagu odhanaya soo maa nusad kale aad samaysay halka nusadiina laga keenay marka yani waxaad ku guurisay hadalkii halkan ku qornaabaad xaggan ku guurisay taana waa la yidhahdaa marka isma diidayaan labaduyo dee labaduba oo laba isticmaalo luqawiya wey oo luqa ahaan isaalana waa la yidhaahdaa naqlina waa la yidhaahdaa waayahay marka taas waa xaggii luqadii nasakta ma fi hada alkitaabi ida naqaltahu markaad markaa guuriso waxaduhu xadka ama tacriifka naskigu isilaax ahaan ama sharci ahaan alkhiطaabu اdaalu calى rafci اlxukmi الthaabiti bاlkhiطaabi اlmutaqadimi calى wajhi lowlaahu lakana haabita maca taraakhihi canhu saasuu ku tacriifiyey alkhiطaab waa naska addaallu sheegaya tusinaya calaa rafci alxukmi athaabiti korqaadid iyo suulin la suuliyey xukunkii sugnaa bilkhitaabi almutaqadimi ee nas hore ku sugnaa calaa wajhin qaab in loo suuliyo loo rafciyo lowlaahu ay lowla alkhitaabu addaallu haddii khitaabkan daalliga iyo aanu jiri lahayn lakaana dalika alxukmu xukunkaasi uu ahaan lahaa haabitan mid jira maca taraakhihi canhu iyadoo weliba uu ka dambaynayo naskan naasikhii naskii hore alkhitaab buu yidhi naskhintu naskhigu waa masder marka waa naskhintu waa suulintii xukunkii hore in la suuliyo xukun dambana la keeno sheekuna wuxuu yihi waa waa naska buu yihi marka halkaas naasikii buu tacriifiyey baa la ilayn nasku waa kii wax nasakhayay naskhintii ma aha khitaabkan daaliga ihi ama naskan ina tusiyey xukunkii hore in la qaaday waa naasikhi waa wixii wax naskhiye laakiin naskhinta lafteedii ma aha marka naskhintu waxay noqonaysa halkan baa lagala baxayaae rafcu lxukmi athaabiti bilkhita rafcidu maad ka bilaabaysaa rafcu اlxukmi الthaabiti bاlkhitaabi اlmutaqadimi bikhitaabi mutaakhirin bikhitaabi mutaakhirin marka markaa taraakhidin waad ka maarantay calaa wajhi lowlahu lakaana haabitan iyaduna sideediiba markaa halkaa dambe isaga soo gelaysa marka waa in la rafciyo xukun ku sugnaa nas hore xukunkan la rafcinaya la bedelayaa waa inuu ku sugnaa nas hore waxaa sidaa loo leeyahay markii shareecadu ay soo degaysay mar walba xukun cusub baa imanaya xukunkaa cusubi dee xukun ka horreeye ayuu meesha ka saarayay markii salaadda la waajibiyey xukunka ka horreeye wuxuu ahaa salaad waa salaaddu inaanay waajib ahayn markii salaadda iijaabkeedii uu yimidna salaaddu wa waajib ma ahadi meesha way ka baxday oo salaaddii waa waajib baa timid laakiin haddana waa naskhi lama odhanayo waayo salaaddu inaanay waajib ahayni dee nas hore kumay sugnayne wixii albaraa'atu اlasliya la odhanaya bay ku sugnaydoo dee dadku dimadoodu waxa weeyaan waxay ka nabad gashan tahay o ka beri tahay in wax ku waajibaan ilaa iyo daliilkii uu ku waajibiyo marka xukunkaa hore baraa'ada asligaa iskaga sugnaa bedelidiisu naskhi noqon mayso oo soo degiddii shareecadu ee kolba xukun soo degayey naskhi ma aha oo lama odhanayo de waxa weeye waxaan waajib mu ahayn haddana waajib baa laga dhigay marka waa bedelid la bedelay waajib la-aantii wa inaan waajib inaan waxaan waajib ahayni nas kumay sugnaane de waxay ah iska ahayd waxa weeye xukunka asliga ah ee asalkii in lagu taagnaada unbay iska ahayd marka asalka bedelidiisu naskhi maaha laakiin markii nas yimaado oo naskii uu wixii qarriro hadduu doono markaa naskaasi haba waafaqsanaada baraa'adii asliga ahayd naskaasi baraa'adii asligaad haba waafaqsanaado markii naskaasi uu yimaado xukunkaa uu qarriro baraa'ada asligaa waafaqsan ama khilaafsan haddana nas kale uu yimaado oo xukunkii naskani uu sheegay meesha ka saaray weliba uga saaraya qaab haddii isagu aanu iman lahayn kani uu meesha ka bixi lahaa markaasina naski baa dhacay calaa wajhin lowlaahu lakaana haabitan waxay meesha ka saaraysaa iyaduna oo qaydkaasi uu faa'iideynayaa haddii xukunkani markiisu horeba uu muddo lahaa oo xukunkaa ku dhaqma ilaa waqti goor heblaaye la yidhi ilaa waqti hebel ku dhaqma la yidhi waqtigiisii markuu naskani qaatay baa nas kalena yimid oo xukun kaloo kii khilaafsan sheegaya iyadana waa naski la odhan maayo maxaa yeelay naskan markiisu horeba muddaa loogu talagalay muddadiina wuu dhammaystay markaa sidii aan xukunba jirin unbaa laga soo qaday xukun ka dambe uu yimid iyadoo aanu xukun jirin marka calaa wajhin lowlaahu lakaana haabitantu intaasay iyaduna meesha ka saaraysaayo waa inuu qaab u zuulinayo haddii isagu aanu iman lahayn xukunkani uu sii jiri lahaa lakiin haddii xukun muddaysan uu ahaa oo muddadiisii dhammaatay dee kaasi ma sii jirin alkhiaabu daalu markaa waa tacriifkii naasikha weeye waa naskii naasikha ahaa naska naasikhi waa kii wax nasakhaya waa naskan tusinaya calaa rafci alxukmi athaabiti bilkhitaabi almutaqadim in meesha laga saaray oo la zuuliyey xukunkii ku sugnaa nas hore calaa wajhin qaab markaa loo u suuliyey lowlaahu haddii kan mutaakhirkii aanu jiri lahayn lakaana haabitan uu ahaan lahaa mid markaa jira maca taraakhihi canhu isagoo kan khitaabkan daaligayay ka dambaynaya ka uu nasakhayo kol haddii mutaqadim la yidhina inuu kan kale mutaakhir noqonayo ooba iska waadaxe maca taraakhihi canhuda waa lagaga maarmi karaya idan naskigii tacriifkiisu saasuu noqonayaa dee tafaasiil badan baa ku jirta aynaan iminka markaa u banbaxaynin laakiin sharaxa tacriifkiisii waxaan filayaa in nuqdo walba intii ay munaasibka u ahayd aynu tilmaano wayajuuzu waxaa bannaan naskhu rasmi in la kor qaado qoraalki iyo dhigaalkii waa tilaawada kii aynu odhan jirin wa baqaau lxukmi laakiin xukunkii uu baaqi noqdo in dhigaalkii iyo qoraalkii naska la rafciyo waa qur-aanku munkaas ku yimaada qur-aankii aayaddii qoraalkeedii musxafka ku qoridii lagu qorayey ama maaragtay suuraddii ay ka tirsaneyd qoridii lagu qorayey in laga saaro la naskhiyo xukunkeediina uu baaqi noqdo way dhici kartaa waanay soo aroortay wa naskhu lxukmi wa baqaau rasmi iyo taa cagsigeeda oo in xukunkii la nasakho oo aayaddii ama maarata aan xukun laga qaadanaynin laakiin rasmigii iyo qoraalkii uu baaqi yahay oo musxafkii aayaddu ay inoogu jirto iyaduna waa mid bannaano kaa hore waa naskhu atilaawati naskhu atilaawati duuna alxukmi bu ah kaa hore tilaawadii unbaa la nasakhay oo lagu cibaadaysan maayo sidii qur-aanka loo akhriyay maayo marka xaggaasaa naskhigu kaga yimid ila naskhigu nagalan waa waa rafci maanta waxay lenahay xukunkiiba waa baaqi haddii xukunkii uu baaqi yahay waxaad isweydiin kartaa ilan waa tilayna ila alkhitaabu daalu calaa rafci alxukmi marka haddayn leenahay xukunkiiba waa baaqi sawka naskhigiiba ka baxay may waxaanu leenahay xukun baa baaqi lakiin xukun kaloo isaguna meesha ka baxay ayaa jiro atacabudu bitilaawa iyo kownuhu qur'aana in aayaddan ay qur'aan tahay oo mutacabad bitilaawatiha ay tahay axkaamtaasaa meeshii ka baxday oo markaa zuushayoo tilaawadii la zuushay laakiin xukunkii aayaddu ay xambaarsan macnihii ay tadamunaysay oo inta badan xukunka ka loola jeedaa iyaa baaqi cagsiguna waa in xukunkii la naskhiyo oo tilaawadii ay baaqi ahaato iyadoo dee tacriifkii toos buu ugu dhawoobaya waad arkaysa wanaskhu ilaa bedelin wa ilaa hayri bedelin waxaa bannaan naskii marka la naskhiyo ama xukunkii marka la naskhiyo in xukun kale oo bedelkiisa ah la keeno in xukun kale oo kii hore bedelkiisa ah la keeno wa ilaa hayri bedelin bedel la-aanna way bannaan tahayoo markii xukunkii la bedelo in aan xukun kaleba la sharciyaynin way dhici kartaa yani cibaadadaa waajib ahayd waa laynaga saamaxay oo waa waa la nasakhay in cibaado kale la keenaa ma daruuriba mutawalaadka waxaa inoogu iman doonaa qolyaha qaarkood oo yidhi waa daruuri oo ka daliishanaya maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw miliha laakiin xaqiiqada khilaafkoodu khilaaf iska lafdiya uun buu noqonayaayo kolkii cibaadadii la nasakho dee ama waxaa soo hadhi ibaaxo wixii in la sameeya cibaadada ahaa ee waajibka ahaa marka waajibki wujuubkii meesha laga saaro ama sunanimaa soo hadhi oo cibaadadii iska sunay noqon ama wax iska mubaaxay noqon ama mamnuuc baabay noqon marka waxa ay noqotay unbay bedel ka dhigayaan baad moodaa siday markaa ay markaa udhigayaan markay ka jawaabayaan qolyahan kale adiladooda kuwan la bedelku shardi mahana waxay u jeedaan cibaadadii cibaado kale oo lagu bedelayo oo booskii gelayso oo meeshii soo buuxinaysa oo marka waxa weyan la sharciyaynaya khasab ma aha marka labadii qowl fi nihaaya laba qowlo markaa istegaya ayuunbay noqonayaan marka bedel iyo bedel la-aanba naskigii waa ku bannaan yahay buui wa ilaa maa huwa aqladu wa ilaa maa huwa akhaf waxaa kale oo bannaan annasku ilaa maa huwa aqladu in cibaadadii la nasakho shaygii xukunkii la nasakho laguna bedelo wax ka adag kii ka adag in lagu bedelo wa ilaa maa huwa akhaf mid ka fudud in lagu bedelaana iyaduna way bannaanta iyada lafteedana waa uun hadal ku jira aayaddii maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw miliha mid ka khayr badan ama lamida markii ilaahay uu yidhi ku ka culus miyaa lainoo keenaya mise ku inooga fiicanoo inooga fudud bay aayaddu sheegaysaa mayana ee waxaa la yidhi khayriyadu laba dhinacba way noqon kartaa xaggii ajriga iyo hawaabka way noqon kartaa xaggii fudaydkana way noqon kartaa markaa dee waxa weya xaggii culayskii waa tii laynaga nasakhay soomkii yowmu caashura oo maalin keli ahaa wujuubkiisii baa la nasakhay bishii ramadaan oo soddon cisho ama sagaal iyo labaatanna waa lagu bedelay dee kanaa ka culus markaa way bannaan tahay akhafkiina isaguna wuu bannaan yahay mid markaa tii ka fudud ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ولا ما هو أخف واسع مثل ما قرآن مياه ونسخ الأمرين معا أو حلقي هراء آه جميل كلي halkan wuxuu ka dhigay sharax buu ka dhigay inay markaa matni tahayna way u badantay nusakhdii sheekha muxaqiq uu ictimaaday baa laga yaabaa inay saa u dhigayeen ya way qorayaan soo ma wanasku اlamrayni macan waa sax weeyde waa waa qayb kale oo iyaduna jiraysa in xukunkii iyo tilaawadii labadiiba meesha laga saaro sidii cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna xaggii radaaci in toban radca uu u baahan yahay aayad qur'aan ahayd sida caaisha radi allahu tacala canha ay soo warisay dee maanta qur'aanka iyo musxafkii inooguma jirto tilaawo ahaan waa loo naskhay xukunkiina culamada cidina markaa maanta ma qabto in toban radca la eeganayo marka iyaduna xukun ahaanna waa u mansuukho xukunkii iyo tilaawadiiba mansuukh wey jazakum llahu khayr wuxuu yihi wayajuusu naskhu lkitaabi bilkitaab waxaa bannaan in qur'aankii qur'aan lagu naskho qur'aankii in qur'aan lagu nasakhaa way bannaanta waanay badan yihin de tusaalayaal fara badan baa la helaya wa naskhu sunati bilkitaab waxaa kale oo bannaan in xadiid la nasakho sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam mansuukhu inuu noqdo naasikhuna uu qur-aan noqdo iyaduna way bannaan tahay buy qofkii markaa risaaladda shaafici akhriyey waxaa laga yaabaa inuu ku arkay shaafici oo le maya marka ada wixii inta shaafici baynu ishaarnay kitaabkii sheekh shaaficiya baa qoray khilaafaadka dadka kala sheegin lakin wixii naskii shaafici laga yaaba in inay khilaafsan tahay loo fahmo iyadoo waynu yar ishaarin shaafici markaa raxmatullaahi calayhi wuxuu leeyahay sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam in qur'aan uu nasakho ma dhacayso haddii aan sunno kale jirin oo sunnada kale markaa waxa weeyaan mubayina waayo sunnada iyadaa mubayina ah buu leey sunnadu iyadiiba mufasiro oo qur'aankii fasiraysa marka sunnadii qur'aanka fasiraysay in qur'aankii lagu nasakho oo qur'aankii uu naasikh u noqdo dee markaa isagiibaa mubayin u noqday buu leeyahay ee waxa weeyi haddii qur'aan ay dhacaysa inuu nasakhayo waxaa lagama maarmaana buu leeyay in sunno kale ay la socoto qur-aankii oo caddaynaysa in aayaddani ama maaragtay xukunkani uu xukunkii sunnadii hore nasakhay laakiin inaynu isbarbar dhigno un xadiid iyo aayad qur-aanahoo aan iyada xadiid la socon oo la yidhaahdo uun markaa aayaddan aan nasakhday oo maxaa sheegaya nas kale oo sunno ana ma hayno oo aayaddan waafaqsan taasi ma dhacaysa buu ley imam shaafici raximahullahu tacaala marka xaggaasuu ka eegaya xaggaasuu ka eegayaayo waana dee qowl markaa wajaahadiisa leh kolley hal tusaale oo lagu buriyana lama hayo hal tusaale oo lagu buriyo lama hayo qibladoo kalea la sheegaa oo in maalan dee qibladu markii hore baytulmaqdis baa loo tukanayay qur'aan dee ma hayno baytulmaqdis u tukada leh sunnadii uun baa lagu hayay in rasuulku alayh sala sl xaggaa u tukanayay kadibna aayadihii qur-aankaabaa soo degay yihi kacbada ha loo jeesto xukunkii hore waa la nasakhay xukunka hore sunnu ku sugnaa xukunkan dambena qur-aankiibuu ku sugan yahay qur-aankiibaa idan sunnadii nasakhay shaafici wuxuu leeyay miyaan lahayn nebigiiyo xaggan u tukanay haddaynaan hayn lahayn rasuulkiioo kacbada u tukaday aayaddan kumaynaa naskhineen waxaynu odhan lahayn sunnadu iyadaa mubayine eh bal horta u kaadiya aayaddan wixii loola jeeday aynu baadhne ilaa sunnadii laga helo waxa weeye lagu naskhin maayo lakiin markii sunnadii laga helay ayaa waxaynu ogaanay in markaa xukunkani uu markaa xukunkii hore uu naasikhu yahay wa bisunnati wuxuu markaa leeyahay wanaskhu sunnati bisunnati sunnadii inay sunna nasakhdaana iyaduna dee waa arrin waadixa oo xadiid in xadiid kale uu ka dambeeyo oo uu nasakho arrin saxa wey walaa yajuusu waxaan bannaanayn naskhu lkitaabi kitaabkii in la nasakho oo bisunnati sunnadii lagu nasakho in aayad qur-aana la naskhiyo oo mansuukha ay noqoto naasikhuna waa maxay markii la yidhahdana la yidhahda naasikhu waxa weeye xadiid oo aan aayad qur-aan oo naskhinaysa la haynin iyaduna ma soconayso imaam shaafici raximah llahu tacaala ayaa iyadana yidhi maxaa yeelay sunnadu waa mubayina tacliilaad kala laga yaaba inay ka bixiyaan shuraaxdu laakiin imaam shaafici doodiisu waa sidaa sunnadu waa mubayina waa shaarixa way sharaxaysaa walaysa min shani lmubayini an yansakha lmubayan wixii mubayinka ahaayee sharaxayay ee maaragtay caddaynayeyna inuu wixii bedelo oo uu isagii naskhiyo shanigiisa ma aha ilaahay baa sunnada mubayina ka dhigay litubayina linnaasi maa nuzila ilayhi marka taasaan ku dheganaanaynaa ayuu shaafici raxmat ullahi tacaala calayhi uu leeyay wayajuusu waxa bannaan naskhu lmutawaatiri bilmutawaatir in la nasakho nas mutawaatira naasikhuna uu yahay nas kale oo mutawaatira arrin caadiya wey wa naskhu laaxaadi bilaaxaad naskii aaxaadka ahaa in nas kaloo aaxaadihi uu markaa uu naskhiyaana iyaduna waa arrin caadiya xadiid aaxaad in xadiid kale oo aaxaada lagu naskhiyo iyaduna dee waa bannaan tahay wa bilmutawaatiri naskii aaxaadka ahaa in la nasakho oo mid mutawaatiri uu naskhiyana iyaduna dee way bannaan tahayoo de mutawaatirku waaba ka xoog badan yahay marka naasikh wuu u noqon karaya walaa yajuusu waxaan bannaanayn buu yihi sheekhu naskhu lmutawaatiri nas mutawaatira in la nasakho oo bilaaxaadi nas aaxaad ah lagu nasakho qolyaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay ka soo saaraan shaafici markuu yidhi kitaabka sunnadu ma naskhiso inay leeyihiin kitaabkuna waa mutawaatir sunada markaa nasakhaysaana inta badan aaxaad bay noqonaysaayo markaa shaafici wuxuu qabaa mutawaatir inaan aaxaad lagu naskhin karin lakin taasi sax maaha shaafici doodiisu waa sidii aynu sheegnayo waa in sunnadu ay mubayino tahay ee kama eegayo in qur-aankuna uu mutawaatir yahay axaadiista nasakhaysaana marar fara badan marata naasikh lagu sheegayaana ay noqonayso aaxaad xaggaa isagu kama eegayo doodiisu waa tii hore tan iyada muran baa ka taagan mutawaatir nas ah ku aaxaadi miyuu naskhin karaa dabcan mutawaatirku hadduu qur-aankii yahay aaxaadkuna sunun buu noqonaya la qur-aan aaxaadii ma jire markaa dee qur-aan sunna ma lagu nasakhayaa doodii horaa imanaysa laakiin masaladani waxay faa'iido badan yeelanaysa masaladaa ka hoos baxaysa marka mutawaatirku uu xadiid yahay xadiid mutawaatira baad haysaa xadiid kale oo aaxaadahoo isagii ka dambeeyey oo xukunkii xukun ka gadisan sheegayana waad haysaa ma ka guuraysaa xukunkii mutawaatirka oo ma odhanaysaa aaxaadkan baa nasakhay mise kama guuraysid waa doodaasi aad baa markaa loogu muransan yahay qolyaha qaarkood waxay leeyihin may mutawaatirkii waa shay qaci ah aaxaadkiina waa wax dhanni ah oo loo malaynayo inuu nebigu yidhi laakiin aan la hubin mutawaatirkiina waa la hubaa marka xadiidkii la hubay looga tegi maayo wax aan la hubin oo waxa weeyaan ay dhici karto inuu qaladba dhex dhacay oo ruwaaddii qaarkood ay ku qaldameen ay dhici karto looga tegi maayo qolyaha qaarkoodna waxay leeyihiin aaxaadkan mar haddii ay sugnaatayoo waxa weeyaan halaba fiihi thubuut ay u badan tahay inuu nabiga ka sugan yahay waxaa u badan tahay inuu nabiga ka sugan yahay mutawaatirkana qacinimadiisu waa xaggii hubuutka oo nabigii wuu ka sugan yahay qacan laakiin xukunkiisu ma baaqiba waa dhanni shayga naskan mutawaatirka ah waxaa tawaaturkii uu kaa anfacayaa xaggii hubuutka sugnaanshihiibaa qaciya oo muran lagama keeni kara nebigu ma yidhi mise muu odhan laakiin xukunkiisu ma baaqibaa mise baaqi ma aha de waa dhanni oo inuu xukunku baaqi yahay waa uun haddii aan nas kale lahayn waa loo badin lahaa uun laakiin maanta nas kalaaba la hayaayo ay u badan tahay nebigii inuu kas inuu nebigu yidhi nas kale oo ay u badan tahay inuu nebigu yidhi baynu haynaa marka dhannigan ayuun baynu dhannigan ka horgeynaynaayo dee kanaana ka xoog badan ka dambeeyey mar hadduu ka dambeeyey waa lagu naskhinayaa shaarixuna way inoo rajixi doonaa marka aynu sharaxa akhriyayna in sha allahu tacaala faslun fi tacaarud fasalkanna waxa uu sheekhu raximah llahu tacaala kaga warramayaa nusuust adiladii fi tacaarud aladila weeyi adiladii markii tacaarud uu ka dhexeeyo oo xukunno kala gedisan ay sheegayaan sidee loo jamcinaya ama sideebaa markaa loogu dhla yeelaya wuxuu ihi idaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan nutqaani laba nas laba aayadood laba xadiis aayad iyo xadiis falaa yakhlu ay lxaalu falaa yakhlu lamru arrinku ka madhnaan maayo imaa an yakuunaa in ay noqdaan caamayni labaduba laba caam ah mid waliba u caam yahay aw khaasayni ama labada mid waliba mid gaara inuu yahay oo khaas uu yahay aw axaduhumaa caama walaakharu khaasan ama in midkoodna uu caam noqdo ka kalena uu khaas noqdo aw kulu waaxidin minhumaa caama min wajhin wa khaasan min wajhin iyo in mid waliba cumuum iyo khusuus wejhi uu ku jiro labadood markaa cumuum iyo khusuus wejhi uu ka dhexeeyo nisabta waynu soo aragnay mid waliba inuu caam yahay yani waxa weeye markaa mutasaawiyeyna ay yihiin afraaddii kaasi uu shamlinayey isla afraaddii laftoodiibuu kana ku wada dhacaya ama khaasaynayo yani waxa weeyaan khusuus iyo khaasayn ay labaduba khaas yihiino labaduba wax gaarunbaabay ka hadlayaanba zayd ayuunbay labada nasba ka hadlayaan marka iyaguna waa mutasaawiyeyn oo waa isku afraad waaba hal fardi waxood ama midkoodna waa caam midkoodna waa khaasoo cumuum iyo khusuus muطlaqaa ka dhaxeeya mid baa ka kale ku dhex dhammaanaya wey ka kalena waa ka ballaarhan yahay ama cumuum iyo khusuus wejhiyabaa ka dhaxeeya oo qeybna waa wadaagaan afraaddii ay koobsanayeen waxna waa wadaagaan mid walibana wax buu la gaaryahay fain kaanaa caamayni haddii labada nasbo laba caama ay yihiinoo afraad fara badan ku dhacaya nafs alafraadna wadaagaya midna aanu waxba la gaar ahayn fain amkana aljamcu baynahumaa hadday suuragal noqoto in la jamciyo jumica waa la jamcin waxaa lagu jamcinayana dee daliil baa loo raadin maaha in sidii la doonu layska odhanayo maaha un in la raadinayo un si uun lagu jamcin karee waxaa waxa weeyaan lala mili waxbaa la milicsan oo maarata waxaan ku tusinaya iminka maalan oo kale nas baa soo arooray man masa dakarahu falyatawada nas kalena wuu soo arooray inamaa huwa badcatu minka inamaa huwa badcatu minka maanta waa khaas qof baa su-aal nabiga weydiiyey isaguna si khaas ugu jawaabay laakiin haddana waa fii macna alcaam oo dee ninkan xubinkiisu dadka kale xubnahooda wax kagama duwana si xukun gaara loo siiyo oo markaa nafyulfaariqii baynu qiyaaskii nafyulfaariqa ahaa baynu isaga laftiisa ku caam yeelaynaa inamaa huwa badcatu minka sidiisa waa khaas laakiin waxaynu ku caam yeelaynaa nafyulfaariqi waa qiyaas fi macna alasl wax la yalo wax dee maarata dadkii udhexeeya ninkan xubintiisa dad kale xubin wax udhexeeyaa ma jiraan marka nas caama isaga in aynu ka soo qaadno labadaa nas ee caamka haddaad doonaysa inaad jamciso ood masalan tiraahdo idaa masa lishahwatin muxuu ahaayey wuu burinayaa wa idaa lam yakun lishahwatin falaa yanqub waa nooc aad ku jamcin karto laakiin waxaa haddana la rabaa inaad markaa daliilmeshi u jiro ilan mid kalea wuxuu ku odhan karaa mayana marka maqsuud uu yahay oo aada adigu ogaa u taabatayna wuu kaa jebinaya marka gacantu kaaga dhacdayna ma jebinayo xadiis kalen kuqaadaya so mid ma odhan karo mid ba marka waxaa la rabaa ixtimaalaadka meeshan soo aroori kara wax aad ku kala rajaxdo ma aha uun mar alla markaad hesho weji qaab loo jamcin karaba ku dhaqaaq uun maaho sidanaa markaa muraadkii shaarica ah layskama odhanayo wain lam yumkin iljamcu baynahumaa yutawaqafu fiihima haddii haddaba la waayo qaab loo jamciyo labadii nas si loo jamciyo waa la garan waayey oo qofkii qaaba wuu usoo bixi waayey ama ixtimaalaad baa soo baxay wuxuu ku kala rajaxana wuu waayey yutawaqafu fiihima ila waxaan adigu xukun sharciyaad eed ridaysa muraadkii nebigu waa sidanaad leedahay saasay u badan tahay inuu maqsuudkii nebiga yahay baad leedahay ama muraadkii ilahay maqsuudkii ilahay inuu sidaa yahay bay u badan tahay baad leedahay marka arrin sahlan ma aha waa in markaa daliilkeeda iyo arrimaheeda ay wadato haddii markaa meeshii midmadu ay gasho yutawaqafu fiihima waa laga joogsanaya marka yutawaqaf fiihima iyo yutawaqafu fiihima labadaba waa iska cadow dee lamtana maanta macna iska maadi ka dhigaysa ficlu shardigii in lam yuclam taariikh waa haddaan la ogeyn taariikh marka laba qeyd baa ku xigan tawaqufkii laba qeyd baa ku xidhan waa in qaabkii loo jamcinayay aada garan weydo taariikhdiina aanad gerin haddaad taariikhdii garato fa in culima taariikhu haddii taariikhdii la garto fa yunsakhu lmutaqadimu mutaqadimka ayaa la nasakhi bilmutaakhiri kan dambe ayaa lagu nasakhi kan dambaa nasakhaya haddii taariikhdii la ogaado dee waxa weeye in la kala in la kala rajaxay noqoni waxay arrinku imani markii la jamcin kari waayo oo jamcigii uu suuro geli waayo waxba la waayo in qaab tarjiix loo gudbo tarjiixiina waxaa ka mid ah dee naskhigaa ka mid a ila naskigu mar haddii aanad hubin inuu mansuukh iyo naasikh meeshani ay tahay laakiin waa nooc u badin ah mar haddaad ogaatay inuu kani kan ka dambeeyey isagaad rajaxaysaayo inuu naasikh yahay baad ka soo qaadaysa wakadalika in kaanaa khaasayni xukunku saasunbuu noqon labadii nas hadday yihiin laba nas oo khaas ah laba nas oo khaas markay yihiinna iyadana darajaadkaasi ayuunbaa la marinaya wain kaana axaduhumaa caaman walaakharu khaasa haddii labadii midkood caam yahay midkoodna khaas yahay fa yukhasu lcaamu bilkhaas xaaladdaa iyadaa kii caamka ahaa ee xukunka guud sheegayey baa kii khaaska ahaa laga hoos bixin waxaa la odhanayaa caamku wixii aan intan ay isku qabteen ahayn ha ka shaqeeyo intan ay labadu isku qabsadeenna kan khaaska ah baa loo goynayaa maxaasaa loo samaynayaa waxaa la leeyahay dalaalada kan khaaskii uu tusinayo afraaddiisa baa ka xoog badan dalaalada ka caamkii uu tusinayo intan la ysku qabsaday markii la yidhi dadku sidaa ha sameeyaan dadku sidaa ha sameeyaan ba haddana waxaa la yidhi ama waxaa la yidhi masaajidka dadku masaajidka dadku ha ka wada baxaan baa la yidhi haddana waxaa la yidhi cumarow adigu iska joog cumar dadku ha ka wada baxaan ti wuu ku jiraa laakiin ma qacibaa oo waxa weeye ku jiridiisu waa yani waa da waa arrin markaa ay u badan tahay wax iga soo reebay mahaye dee dadkaasumaan ka mid ahay wey laakiin si gaar ah uma taabanaya isaga waa dalaala dhanniya bay yidhahdaan jumhuurka way iman doonta waa dalaala dhanniya inuu cumar dadkaa ku guda jiro way u badan tahay laakiin lama hubo marka la yidhi cumarow adigu iska joog in maanta cumar uu xukunkani uu qabsanayana oo hadalkani cumar loola jeedana waa qaci oo cumar inuu hadalkani uu de waxa weeyaan uu xukunkan qaadanayo waa arrin qaciya markaa dalaaladii khaasku way ka xoog dalaalat lkhaasi calaa maxali lkhilaaf iminka labada nas maxay isku haystaan dadku ha wada baxaan iyo cumarow iska joog labadaas waa laba iskhilaafsan lakin khilaafkooda halku ku imanaya waa fir hal fardi cumar un bay isku haystaan laakiin maxamed iyo faarax iyo jaamac iyo maxalulkhilaafba maaha labada nas maxamed iyo faarax iyo iskuma haystaan laakiin cumar bay isku haystaan oo kii caamkiina cumarow bax buu leeyahay kan khaaskiina cumarow joog buu leeyahay laakiin ka caamkii cumarow baxda dee si nasa uma lehe cumuumkiisaasunbay hoos gelaysaa kan khaaskiina isagu si gaaraabuu u taabanayaaba markaa waxaa la leeyahay kanaa ku xoog badane isaga halkaas ayaa loo daynaya fa yukhasulcaamu caamkii ayaa la khasisi oo waxaa lagu khasisi bilkhaas kii khaaskaabaa lagu khasisi sidee loo khaasaya yani caamku saw dadkao dhan mu wada sheegay mayane maanta dadkao dhan ma wada sheegaya baynu leenahay wixii aan cumar ahayn buu sheegaya marka markaynu nihi wixii aan cumar ahayn buu sheegayaa caamkii laftiisii khaas baynu ka dhignay oo waxaynu khaas kaga dhignay dee dadkao dhan buu ku wada dhacaya imika waa dadki o dhan kuma wada dhacay inbaa ka baxaysa inunbuu gaar u yahay marka isaga laftiisii baynu khaas ka dhignayo waata loo yaqaano markaa alcaam almaksuus waa caam khaas laga dhigay oo la khasisay wain kaana haddii uu yahay kullu waaxidin minhumaa labada mid kastoo ka midii caaman min wejhin mid dhinac caam ka ah khaasan min wejhin dhinacna khaas ka ah oo cumuum iyo khusuus wejhi hadduu ka dhaxeeyo fa yukhasu waxaa la khasisi cumuumu kullu waaxidin minhumaa mid walba cumuumkiisa waxaa lagu khasisi bikhusuusi اlaakhari ka kale khusuuskiisa in amkana wey bian yumkina dalika waa ka sharxi ku daraya wuxuu ku leeyahay hadda niman labadani qayb bay wadaagaan mid walibana inbuu gaar la yahay marka intay isku qabsanayaan waa intan ay wadaagaan midba mid walba laguma haysta intiisii mid waliba intiisii isagaa la gaara laakiin intan ay iska soo galeen ayaa markaa khilaafku ka taagan yahay marka wuxuu yidhi mid walba ka kale ayaa lagu khasisi hadday suuragal tahay oo miyay suuro gelaysaa aduu suwarta qaarkeed oo maaragtay kooban ayuunbay suuro gelaysaa shaarixu kolle mid buu ku tusaalaynayaa insha allahu tacala markeeda ayaynu sharixi doonaa waa mantuuq iyo mafhuum la isku khasisayo ayuu ka dhigay laakiin sida badan suuragal ma aha marka in la kala rajaxo ayuunbaa imanaysa in la kala rajaxo ayuunbaa imanaysa tusaalaha sheekhu sheegayna sharaxa waynu ku arki doonaa insha allahu tacaala tusaale kale oo aan isleeyahay uu kasii dhow yahayna markaasaynu ishaari doonaa biidn illah xalqadeena koobaad ee maanta halkaa ku joogto wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed allah aclam